horta waxaa kow ah xanuunka markay umulayaan soo wajaha because annaga waxaan meesha u joognaa waxay tahay emergency cases oo dhan in la xaliya emergency marka la yidhaha degdeg gargaarka degdegayo waa wax kasta oo khuseeya uur iyo fool kaasaa degdeg ah markii kaasa laga baxo cudurada xanuunkan aan anaga takhasuska ku nahay waxaa la yidhahdaa gynecologist anobstetric dhalmada iyo uur hooyada iyo uurka marka hooyada iyadoon uur lahayn xataa waa daweynaa maaha khasab inay markay uurka leedahay bis un aan dhakhtar u nahay markaysan uurka lahayn xaaladaha degdeg ah oo kusoo kordhaa waa xaalada iska caadiya oo sida sokor iyo iyo dhiigkar inuu ku dhaco ama dhiig bax kaasaa noogu badan iyadoo aan uur lahayn oo dhiig bax ku dhaco kaasna isagana aaduu noo noo saameeyaa waxaana keena kancer kancerka utraska kancerka ilma galeenka ku dhaca oo aan soomaaliya aysan lahayn xarun kancer marka hooyada iyadoon uur lahayn oo hooyo weynaatay ah oo malaha eeba ka guurtay xataa caadadii waxay arkaysaa dhiig waxay qaadaysaa walwal kadib wuu badanaa wuu badanaa wuu badanaa ilaa dhiigbaxu gaara waxaa lagu keenaa marka iyadoo ah gargaar degdeg oo kaleet kaasaa ah kan labaad ka saddexaad oo gargaar degdegna loogu keeno oo aan soomaaliya aysan lahayn iyadana centerda xarun lagu daaweeyo waa xanuunada ku dhaca naaska xanuunkii naas ku dhaca waxay la aadaan hindiya kenya turkiya something like that qofkii awooda asagana ma ahan gargaar degdeg laakiin markii ay xallin waayaan ay kasoo daalaan magaalada iyo waxay noo keenaan asagoo maraya xaalad u fogaaday oo u baahan xallin inta badan waxaa la sheegaa in xanuunka isku furanka ah uu ku badan yahay dalka soomaaliya maxaa sababa ayay kula tahay aada iyo aad kaas waa midka igu kalifay inaan sii inaan bilaabo research kaleeto oo labaad oo ah waxa keena iyo waxa sababa ridwaano gabdhahaas uu ku dhaco isku furanka adduunyada way ku yaryihiin horumartay adduunyada aan horumarin oo dunida saddexaadan aada ugu badanya marka halkaas waxaa kaaga soo baxaysa inay tahay waxa keenahay dhakhtar la-aan qofka oo aan helin gargaar caafimaad xilliga oo u baahnaa khaasatan xilligii ay dhalaysay waxay leeyihiin gabdhahaas waxay kulansadeen shan calaamadood kulligood waa wixii ka yar dhowr iyo labaatan sano kuma jirto mid lix iyo labaatan sano gaaraysa ama shan iyo labaatan waa wada labaiyo labaatan iyo wixii ka hooseeya waa ilmihii ugu horeeyey way yaryihiin kuwo isku furma iyagoo hore wax usoo dhalay marka meesha waxaa kaaga cad inuu jiro wax xiraya iridkii laga baxaya xiran haddii horey u dhashay waa qaliil qaliil qaliil inay isku furanto tan saddexaad structurekooda qaab jirkooda ma ahan qaab dad oo aada u xoog waaweyn oo lafa waaweyn wey lafa yaryaryihiin way gabdhaha aada u tabaryar waaye calaamada afraad ilmahaas isku furanka sababay wuu ka dhintay calaamada shanaadna guurkiina waa burburay
waa gartay ma samaysaan marka wacyigelin ku saabsan sida xanuunkan looga hortegi karo gaar ahaan ma ka wacyigelisaan gabdhaha da-da yare inta badan uu ku dhaco wacyigelinta ugu fiicanoo in la siiya ay tahay waa laba inay haddii ay ku dhali waayaan afar iyo labaatan saac aysan sugin fool la dirqiyo oo ay raadsadaan meel gargaar loogu sameeyo laakiin waa hagee isku furankan wax yar kuu sharxayahay waxa waa dalool uu dalooshamaayo oo isku dalooshamayaan qaanada kaadida haysa qasnada saxarada haysa iyo qasnada ilmaha haysa waana saddex qasnadood oo iskor saarsaaran dhexda waxaa ku jira tan ilmaha ay marayeen kor waxaa jira tii kaadida hoosna tii saxarada intaasa isku dalooshamaysa isku go-aysa maxaa gooyay madaxa cunuga madaxii cunuga oo soo mari lahaa meesha ah wuxuu ku jirayaa intii loogu talagalay in ka badan oo keyr caadi ah afar maalmood saddex maalmood toddobaatan iyo laba saac waxa uu caqliga baniaadanka diidayo meeshaas markuu marka cabaar uu riixayo waana xuubab lafi kuma jirto hilib kuma jiro wax adagoo cilnaa waxa dhan waa xuubab isduldul saaran iyo muruqo markuu aada u riixo wuxuu ka joojinaa eroration dhiig inay hesho meeshaas waxay noqonaya sideedaba meel markii dhiiga laga xiro haddii aada xoog u riixdo oo ka qaado way caddaatay because dhiiggii intuu ka maqnaaba kadib wuu soo laabana adoo arka ay guduudanaysaa soo maa muddadaas uu madaxa meesha celinayo dhiigu ka joojiyey way dhimaneen intaas uu madaxa cunuga riixayo way dhimatay dhiig la-aan darteeda u dhimatay markii si un ilaahay uu ku kala keeno kolay soo googooyaan oo ilmihii gogo-aan ay banaanka usoo saaraan wuu dhimanaa cunuga xataa ama sesarian lagu saaro kor laga saaro maalmo ka bacdi waxaad dalooshamaysa intii dhimatay jirka intiisii dhimatay dib dambe nolol uma helayso daloolay noqona waa go-ya waa kaa isku furanku marka saasuu ku yimid